bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale kula wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysataay caawa waa habeen axad ah isniina ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha janawari sanadka laba kun labiyo labaatan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka hadduu rabiidma waxaa ka mid noqonayo weerar qaraxyo ku bilowday oo maanta lagu weeraray xarunta dowladda hoose ee xamar iyo booliiska soomaaliya oo ku dhawaaqay inay soo afjareen weerarkii ay koox ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay gudaha u galeen xarunta maamulka gobolka banaadir bismillaahi raxmaani raxiim maanta labaiyo labaatankii januari labakun saddex iyo labaatan abaara labaiyo tobankii iyo toban daqiiqo oo duhurnimo ayay kooxdii khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas haddaba waxaanu caawa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey booliiska soomaaliya oo ku dhawaaqayo in weerarkaasi la soo gebagabeeyey khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay weerarkan mas-uuliyiinta maamulka gobolka ee laga soo badbaadiyey gudaha xarunta dowladda hoose ee xamar iyo tirada dagaalamayaasha ah ee gudaha u galay xarunta maamulka gobolka banaadir maxay ka dhigan tahay in kooxda al-shabaab weerarto xarunta maamulka gobolka
wallaahi in xaruntaas weerar ka dhaco waa ayaandaro waa ayaandaro sababtoo ah dagaalada waxay jiraan gobolada dhexe ilaa iyo kaalkacyaa la sheegayay haddana baydhabaa la rabaa in haddana dagaal kaleeto oo ama hawshii ay kasii dib ugu bilaabato sida aan la socona
waxaanu barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa falanqayn ku aadan habacsanaanta amni ee ka jirta caasimadda siday u fududaatay weerarkan in lagu qaado xarunta dowladda hoose ee xamar falanqayn ku aadan qodobada kale aan idiin soo gudbin doono islamarkaasina caawa aad barnaamijkan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqonayo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo magaalada baydhabo kaga dhawaaqay in laga bilaabi doono weji cusub oo ka mid ah dagaalka ka dhan ah ururka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale oo aad caawa barnaamijkeena ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doono degmada xaradheere ee gobolka mudug waxaa ka bilowday abaabul dagaal oo lagaga soo horjeedo kooxda al-shabaab maamulka degmaduna waxay amar degdega ku bixiyeen in ay si degdega degmadu ugu soo laabtaan dadkii ka barakacay magaaladaas
dee awaamirta qaldan intay hoggaansami lahaayeen tan dowladooda dadkooda u yimid inay maaragtay ay qaataan ayaan ku amarnay dadka waana ajiibeen dhammaantoodna runtii say u badan yihiin wasdeereen inta kalena waa guryahooda imaan doonaa haddii ilaa yidhaah
gudoomiyaha degmada xaradheere oo gobolka mudug oo caawa barnaamijkeena u waramay islamarkaasina ka waramayo howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug oo isku dhinac ah ay ka wadaan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya iyo deegaano hor leh oo ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab hay-adu barnaamijkeena ku dhegaysan doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo cafis u fidiyey askartii ka qayb qaadatay dagaaladii ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kulamo lagu xalinayo xiisadii siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed oo caawa ka socanayo magaalada baydhabo wararkii ugu dambeeyey halka ay marayaan dadaalada nabad ku soo dabaalidda koonfur galbeed iyo khilaafaadka siyaasiga ee ka taagan deegaanada maamulka koonfur galbeed ee salka ku hayo doorashooyinka maamulkaas ayaynu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijkeenna qodobadaasi kuwa kale ayaannu idinla wadaagi doonaa muddaduu hawada ka baxayo anigoo cabdulqaadir cismaan indho ayaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayo cabdiwahaab ayaa ku jira farsamada stuudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waayahay dhegaystayaal mar kale kula wacan u wanaagsan ayaanu idin leenahay idaacadda dalsan ee muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujadda hirka dhirirkeedu yahay sagaashii kow dhibic shan miga artis meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay habeen wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijkeenna ayaanu caawa ambaqaadi doonaa waxaan ku bilaabayaa weerar koox ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ku qaadeen xarunta dowladda hoose ee xamar weerarkaasoo ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac islamarkaasina qaatay in ka badan shan saacadood xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta weerar ku bilowday qaraxyo waxay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir weerarkan ayaa la sheegay in uu yimid marka hore in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa uu weeraray ilinka hore ee laga galo xarunta maamulka gobolka banaadir intaasi kadibna waxaa xigay ee sida ay sheegeen xubno ee kaag dhowaa goobta uu weerarku ka dhacay in ay koox kale oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay gudaha u galeen xarunta dowladda hoose ee xamar halkaasi oo muddo saacadaha ay ka dhex dagaalamayeen dowladda federaalka soomaaliya ayaa waqti dambe oo galabta ah war ka soo saartay weerarkaas waxaana ay sheegtay in ciidamada amniga ay soo afjareen weerarkan dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir warkan dowladda waxay ku sheegtay inay toogteen xubnihii shabaabka ahaa ee weerarka soo qaaday kuwaas oo tiradoodu dowladdu ay ku sheegtay inay gaarayeen ilaa iyo lix dagaalamo oo ka tirsan kooxda al-shabaab sidoo kale ee dowladdu waxay sheegtay inuu jiro khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac shan ruux ayay sheegtay in weerarka ay ku geeriyoodeen qof shacab ahna waxaa ku jiray dad shacab ah sida ay sheegtay warka kasoo ama lagu sheegay warka kasoo baxay dowladda soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo markii weerarka lasoo gebagabeeyey tegay goobta ay weerareen dagaalamayaashan ka tirsan al-shabaab warbaahinta ayuu la hadlay waxa uu ka warbixiyey sida weerarkan uu u dhacay iyo sida kooxdan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay gudaha u galeen xarunta maamulka gobolka banaadir sadiiq doodisho waxa uu sheegay in kooxda weerartay xarunta maamulka gobolka ay ku libisnaayeen dareeska ciidanka siduu hadalka u dhigay
بسم الله الرحمن الرحيم maanta laba iyo labaatankii january laba kun saddex iyo labaatan abaara laba iyo tobankii iyo toban daqiiqo oo duhurnimo ayay kooxdii khawaarijtii naflacaariga ahayd waxay soo weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho weerarka argagixisada ay ku soo qaadeen goobtaas ayaa ciidamada ammaanka oo aad u feejignaa ay ka hortageen isla markaana laga ilaaliyey argagixisadu meelihii ay rabtay inay gaarto laga hortegey ee waxaana lagu ekeeyey in argagixisada dhammaantood lasoo afjaro waxaa galabta tobankii iyo afartii iyo soddon daqiiqo lagu soo afjaray ee kooxdii khawaarijta naflacaariga ahayd oo soo weerartay xarunta maamulka gobolka banaadir ciidamada ammaanka ku soo afjareen halka khasaaraha ka dhashay oo dadka shacabka soo gaaray ayaa ah ilaa lix qof Ee, waxaa sidoo kaleeto goobta ciidamada ammaanku ay ku soo afjareen oo goobta lagu dilay dhammaantood khawaarijtii oo tiradeedu dhammayd ilaa shan qof oo meydkoodaba hadda aad aragteen iyo qof kale oo ka mid ahaa khawaarijta naflacaariga ahaa oo weerarkii hore ismiidaaminta ahaa iridda hore kusoo ku dhintay Ha- halkaas ayaa lix qof oo khawaarijta ka mid ahaa ciidanku ku soo afjareen dhanka kaleetana dadka shacabka rayidka ah khasaaraha ka soo gaara ah dhimashada ilaa lix qof mana jiraan wax khasaare intaa ka badan oo goobta ka soo gaaray Ee, ciidamada ammaanka goobta ka agdhowaa ayaa gurmad u fidiyey dadkii wax soo gaareen Ee, maxay ahaydee dadkii dhaawaca ahaana waxaa loo qaaday gurmad caafimaada loo sameeyey oo maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo hay-adaha kale oo ammaanku ay u fidiyeen Ee, intaas ayaan shirka jaraa'id maanta ku ekeeneen waa mahadsantihiin
haddaba ee, weerarkaas kadib lagu qaaday xarunta maamulka gobolka waxaa taagan isweydiimo badan oo ku aadan sida kooxda al-shabaab ay ku weerartay xarunta dowladda hoose ee xamar oo ah goob amnigeedu si weyn loo adkeeyo sidoo kale ma ah markii ugu horreysay oo xarun ceynkan oo kale ah oo amnigeeda si weyn loo adkeeyo al-shabaab ay weeraraan ee meel dhowr tilaabo u jirta madaxtooyada ayay ahayd horaan markii weerar ay ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab muddo saacadan ay ka dagaalamayeen haddaba ee weydiimo ku saabsan ee sida weerarkaas uu dhacay iyo halka ay ka jirta habacsanaanta caawa waxaan wax ka weydiiyey doctor xasan cadaayo oo ka falanqooda arrimaha siyaasadda iyo amniga
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودهان أمد الصوماليات وحن لها إنا لله وإنا إليه راجعون آه، أنت لما تلاو نحرستو آه، أنت دعو عنا الله وبوغ ضيو وحايا درأة لما دحض دلك صوماليا ماشي حرونتي قبل كان لوغت لنا هي إن ما أنت شقاقة كده عدو وأنا أيان درو runtii ee, waana waxyaaba looga baahan yahay in laga foojignaado Een, mar haddii dagaalaa lagu jiraa laleeyahayna laga bilaabo xudunta magaalada meesha aheeday sidaas daraaddeed een, waxaan leeyahay waa yandaro waana loo baahan yahay in arrintaas aysan soo noqonin oo laga foojignaado waa gartay marka maanta in shabaab ay weeraraan xaruntii gobolka maxay ka dhigan tahay iyadoo dalku ka socdo dagaal ka dhan al-shabaab
wallaahi in xaruntaas weerar ka dhaco waa ayaan daro waa ayaan daro sababtoo ah dagaalada waxay jiraan gobolada dhexe ilaa iyo kalkacyaa la sheegayay haddana baydhabaa la rabaa in haddana dagaal kaleeto oo ama hawshii ay kasii dib ugu bilaabato sida aan la socono marka mar haddii kalkacyo ayaa wax la geeyey oo dagaalka ka socdaa la leeyahay xaruntii gobolka banaadir in ay dib ugu bilaabato ama ay hadda dagaal dhibaato ka dhacdo waa ayaan daro amnigana ma sugno sidaas daraaddeed waa in dib loogu sugaa dadka magaalada si niyaddooda u fiicnaata ma rabno gobol kale inuu dhibaato ka dhacdo laakiin magaalo madaxda dalka waa muraayadii dalka halqi fara badanaa ku nool hanti fara badanaa taallo xaruntii gobolka looga telinayay dhibaatadii ka dhacday waa arrin aad u dhib badan foojignaanna u baahan shacabkana waxaa leenahay arrintaas hala foojignaado dowladana waxaa leenahay hala dardargeliya ammaanta waaya marka dadku waxay ogyihiin in xarunta gobolka iyo ee, meelaha kale ee muhiimka ah ee al-shabaab ay bartilmaameysadaan inay yihiin meelo si weyn amnigooda loo adkeeyo oo ay adag tahay xiteer in dadka shacabka ah ee aanan la bargaranayn ay ee, ee, si caadi isaga maraan marka maxay kula tahay inay fududeysay in al-shabaab gudaha u galaan xaruntii gobolka oo ay ka dhex dagaalamaan adigoo og ee, sida amnigeeda loo adkeeyey
Een, ma dhihi karno qof hadal ayaa fududeeyey taasna waxaa ku shaqo leh hay-adaha amniga dowladda dhexe gaar ahaan hay-adaha amniga inay fadhiistaan ay baaritaan adag ku sameeyaan ay go-aan ka soo saaraan wa laakiin meeshaas inuu fashil dhacay magaalo madaxdii centraalkii meeshii xarunta gobolka banaadir in maanta ciidan ee, ee, dagaal ka dhex sameeyo waa fashil weyn sidaas daraaddeed maadaama fashil weyn tahay waxaa muhiim ah inay dowladda tallaab ka qaado wixii dhibaatadaas fududeeyey ama fashilkaas keen haddii loo fiiriyo een, xarunta ay ku taalo iyo dagaalka meesha uu jiro wax la maqli karo ama la qaadan kara ma sidaas daraaddeed waxay ku habbooneeday meel kaleba ha dhacdee in magaalo madaxda marka ugu horeysa ammaankeeda la sugo ma rabno dhul soomaaliyeed inay dhibaato ka dhacdo laakiin magaalo madaxda haddii dowladda xajiso inta kalena si fudud ayaa loo qaban karaa marka ma la oran karaa ee, waxay ku timaaday in xaruntii gobolka la weeraro habacsanaan dhinaca amniga oo magaalada ka jirto
waa sax een, habacsanaan inay jirto waxaa u daliila een, haddii banaanka lagu celin lahaa haddii goobo kale lagu qaban lahaa waxbay ahale laakiin xaruntii gobolkii laga maamulayay ayaa dhibaatada ka dhexdhacday waa waxyaabo aan la sheegi karin aanan la dhayalsan karin loona baahan yahay in tallaab adag laga qaado W- waa garta mar- mar- ma aha markii ugu horeyso oo xarun sidaan oo kale muhiim u ah oo sidaan loo adkeeyo la weeraro waxaad ogeyd in weerar lagu qaaday ee, meel dhowr tallaabo u jirta madaxtooyada ee, marka maxay kula tahay ee, in loogu tusaale qaadan laayahay weerarada halkaas ka dhacaya oo ee, looga daba tegi laayahay ee, shakhsiyaadka ku lug leh
Ee, sida aan la socono dadaalka fara badan ee la bixinayo ee ilaa heer dhowr gobol looga looga tallaabsaday waxaad moodaa in ee, magaalada muqdisho la iloobay ama aanan balaan loo sameynin ammaankeeda lagu sugi karo magaalada muqdisho waxaa laga rabaa especially dadka mas-uuliyiinta ah maanta waa inay iscasilaan haddii ay fahamsan yihiin xilka loo dhiibay iyo meeshay ka soo dhalaaleen sidaas daraaddeed haddaysan is-casilaynin waa inay dowladda dhexe go-aan kale ka qaadataa sababtoo ah waxaa loo baahan yahay ammaanka waa inaad laga bilaabaa xafiisyada ugu muhiimsan magaalada lagu fidiyaa magaalada xuduudaheeda ama boodharada gobolada ay la leedahay ammaan adag la dhigaa si dhibaatada gudahaysan ugu dhicin bal haddii xaruntii centraalkii dowladda hoose ay ku dhaqmaysa dhibaatadaas ay ka dhacayso Een, waxaan leenahay axmed ma sugno ilaahay ha loo noqdo ummadda soomaaliyeed iyo culamaaudiinka soomaaliyeed waxaan leenahay allah ha la baryo inuu dhibaatada ummadda ka dulqaado maadaama soddon iyo dhowr sano ay arrinta sii marayso waaya marka waxaad sheegtay in habacsanaan ay jirto oo ee, aanaan ee, ba laga hortegin ee, weeraradan inta meelaha muhiimka ah lala bartilmaamaysan marka ee, halkee ayuu fashilku kaga muuqdaa
Ee, waxaad moodaa habacsanaanta habacsanaanta mar haddii gobolada la aaday waxaad moodaa magaalada muqdisho in marka ugu horeyso aanan la adkaynin amnigeeda amniga magaalada maalintii la adkeeyo ayay ku habboon tahay in meelo dhaadheer loo tallaabo Wa- waaya waxaad ku soo celcelisay waxaad ku soo celcelisay howlgalka howlgalka gobolada ka soconayo marka maxaa iska quseeyo midka gobolada ka socda iyo amniga caasimada dowladda dhexe ee ciidamadeeda oo ka dagaalamaya kaalkacya haddana xafiiskii gobolka banaadirna mashaqaaqadaas ka jirto waa arrin dhib badan Waaya.
dowladda dhexe oo ugu sarreeya madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha iyo maamulka ugu sarreeya amniga waxaa loo baahan yahay in ay magaalada muqdisho ugu marka ugu horeysa ay gacanta ku dhigaan amnigeeda Wa- waay waay su-aasheedu waxay tahay ee, waxaad ku soo celcelisay gobolada howlgallada ka soconayaan ee, in loo dayacay amniga caasimada marka maxaa iska quseeyo howlgalka gobolada ka soconaya iyo amniga caasimada
amniga caasimada aan far- warbixin yar ku siiyo halkaan waa muraayadii dalka halkaan waxaa taal hantidii dalka halkaan waxaa ku nool shan milyan dad gaaraya halkaan waxaa ku dhaqan dowladii dhexe sidaas daraaddeed ammaanka la wado waa in ayada base looga dhigaa ammaanka iyada laga bilaabo haddii meelo kale loo boodo iyadoonan ammaankeeda la sugin adeer nin madaxa ka jiran jirka kale uma caafimaado sidaas daraaddeed magaalada muqdisho waa madaxii dalka soomaaliya W- waa garta marka maxaa la gudboon madaxda talada hayo maadaama wax iska caadiya noqotay in xarun sidaas muhiim u ah sidaas amnigeeda loo adkeeyo ee, la weeraro oo ee, muddo saacada ah ee, kooxdii weerarka soo qaaday ay ka dagaalanto ee, maxaa la gudboon madaxda talada haya
madaxda dalka mid baan leenahay shacabkan mid aan leenahay madaxda dalka waxaan leenahay magaala madaxda dalka soomaaliya ee dowladda dhexe ay degan tahay ammaankeeda xoog ha la saaro tan lagu saari karana saraakiisha hadday ay ku mashquulsan yihiin waa arrin wanaagsan haddaysan ku mashquulsanayn in magaalada gees laga soo bilaabo habeen walba degmo la islaaxiyo xuduudeeda la adkeeyo degmo kale loo gudbo ilaa boodarka magaalada gobolada kale ay ka aadayso magaalada dal soomaaliyeed inay dhibaato ka dhacdo ma ogolin ama qof soomaaliya meel walba uu joogo dhib ku gaaro ama hanti ku barbado laakiin magaalo madaxdu waa muraayadii qalqi fara badana ku nool hanti fara badana ku baaba'e waa in si gaara loo fiiriyaa waaya marka eh, xilliyada kooxahan ay weeraraan xarumaha muhiimka ee dowladda eh, waxaa suuragal ah mararku qaar eh, oo ay maantoo kale ugu dambeysay wax ka badan eh, shan saacadood inay eh, ka dhex dagaalamaan eh, xarun dowladeed marka maxaa daba dheereeyay waqtigaas tirada badan leh oo ay xarunta gudaha ugu jiraan oo ay ka dagaalamayaan eh, maxaa la oran karaa intaas eh, sababay u tahay
hayno nin guri dhagaxa ku dhex jiro ee xabado ka dhex ridaayo ee maxaa saacado kooban lagu qaba waayo laba saacad iyo hal saac iyo toban daqiiqo ma la dhihi karo balse waa inaan dhahnaa maxay ku yimideen ujeedada meesha taallaa waxay tahay guri dhexdiis qof xabado ka ridaayo een waan dareemi karnaa saacadaha loogu tegi karo in guriga la dumiyo ama qaab kale loogu galaba dhaqankaasna ciidanka ayaa ku dheereey laakiin waxaan u baahannahay inaan isweydiino oo shacabka loo oo loo- loo- laga dhaadhiciyo loona sharaxo sababta ay ku yimideen ma aha saacado badan maxay ugu jireene maxay ku soo gaareen goobtaas ayaa isweydiin mudan waay waaya marka dowladdu waxay sheegtay war-saxaafadeed ee soo saartay in raggan ay ku libisnaayeen dareeska ciidanka sidaasna ay gudaha ugu soo galeen marba haddii ay awoodaan eh, in dareeska ciidanka eh, kooxdan ay soo qaadato gudihii xarumihii muhiimka ay ka dagaalanto aysan ahayn markii ugu horeysay oo mas-uuliyiinta dowladdu ay sheegaan in eh, kooxaha weerarka soo qaado ay dareeska ciidamada ay ku libisan yihiin so eh, ma muuqato inay tahay dhibaato lasii ogyahay oo aanba eh, marka hore la sameynin feejignaan ah eh, ka hortegideeda
adeer qalad walba oo dhaco haddaanan qof loo ganaaxin aan dharka looga siibin oo xilka looga qaadin qalad inuu dhammaado lagama yaabo laakiin haddii qof walba oo fashilmay goobtiisa si fariisanayo ee berita ummadda la- inuu u hadla rabo dhibaatada ugu weyn ee na haysata wataa
Wa- waaya marka haddiiba dowladdii ay leedahay dareeska ciidamada ayay wateen kooxahan weerarka soo qaaday eh, sidee baad is leedahay waa lagu hortegi karaa rag ku libisan dareeska ciidanka oo aanaan eh, laga bargaran karin ciidanku eh, eh, sidaad ka warqabto eh, magaalada tuban oo mar waliba eh, jegbointiyada si sahlan ku mari kara iyadoo dareeska ciidanka ay wataan Eh, soo ma muuqato in eh, aanay maanta iyo beriba laga hortegi karin haddiiba marba dareeska ciidankii ay ku libisan yihiin dowladda in ay sheegtay in sidaas uu ku fududaaday
sida aan kuu sheegay magaalada amnigeeda haddii la sugo oo boodharadeeda la adkeeyo ee cidda soo gelayso een xuduudeeda iyo shaqadeeda iyo dhaqankeeda iyo ujeedkeeda la ogaado ammaanka magaalada waa sugma haddii laakiin magaalada ay dhinac walbaba albaab walba ka furan tahay ma dhihi karno darees ayaa waxaleeyey ee ninka wata ayaa qalad ka galay sidaas daraaddeed waxaa lagama maarmaana in amniga dowladda ay balaan ka keento amniga magaalada weli balaan lagama hayo qorshe ammaanka lagu sugaa in dowladda laga helaba waaya su-aasheeda ugu dambeysa raba inaan ku weydiiyo cid walba oo dhankeeda eedda ka timaadan ummadda loo sheegay xilka laga qaado si ummadii u foojignaato ay u ogaato ninkii qaladka galay in xil laga qaado waaya ninka xil loo dhiibaayana soo ugu taxadiro oo u dhaho warheeda ninkaas baa fashilmaya adna ha fashilmin laakiin haddii la isfiirsado ee dhibaatadana socoto waxyaabaha ummadda dhameeyo loona baahan yahay in laga foojignaado waaya waaya su-aasheeda ugu dambeysa raba inaan ku weydiiyo eh, bal eh, dadku waxyaabaha eh, maskaxdooda ka guuxaya waxay ka- waxaa kamid ah eh, tirada eh, raggii maanta ka dagaalamaya xarunta oo tiradooda lagu sheegay inay lix ruux ay gaarayeen lix ruux oo qoryo wato oo hubeysan eh, m- sida ay xarun dowladeed ay ku galeen oo ay kaga dhex dagaalameen Eh, maxay adiga kula tahay
adeerow eh, sida aan kuu sheegay ammaan darada jirto ayay qayb ka tahay waxaa muhiim ah inaan maanta ciidamada eedda saarin inaan maamulkana eedda saarno waxaa ka horeeyo balaan dowladda keedaha oo amniga lagu sugaayo ma jiraa ma la yiri marka hebel oo goobtaas joogo ayaa dhibaatadaas xaggiisa naga soo gashay xilka aan ka qaadno aan xirno ma la yiri ma haddaysan dhicin in ciidanka ama maamulka jira aanan eedda dusha laga saarin ama lagu ogaanin in ay ayaga dhibaatadan habacsanaan ay sameeyeen ay ku timid haddaanan qof xil looga qaadin laguna canaananin dhibaatadan qof walbo foogjignaanteeda waa yaraan baafin waxaa la baafinayaa saadiq xasan cabdi daadiisu waa shan jir midabkiisu waa marin dhar waxa uu xirnaa markii cid ugu wardambeysay khamiis jaallo ah waxa uu ka soo lumay degmada xamarjajab gaar ahaan ombalatorio ceelgaab haddaba cid allaaliya cid aragta waxaase naxariis looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan siddeetan iyo afar toban iyo siddeed toban iyo labo oo laga heli karo hooyadiis ama eber lix hal shan konton iyo labo labaatan iyo siddeed konton oo laga heli karo aabihiis xasan cabdi ama radio dalsan annaga ayaa gaarsiin doonne insha allah ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaalaa iidahab waxbarashada kusii bilal kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahayn ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan saac iyo howl nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihi ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashe sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
waa hagaag dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay ismaqal waxaan u wanaagsan qeybaha dhexe ee barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaa dhegaysanaysaan markan dhinaca iyo gobolka mudug haddii aanu eegnana labadii maalmood ama aan idhaahde labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa ka soconaya guluf ee colaadeed oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab gulufkaasi oo ay hogaaminayaan mas-uuliyiin ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqoor iyo weliba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka galmudug ee degmada xaradheere ee gobolka mudug ayay ku sugnaayeen halkaasi oo ay ku yeelanayeen kulamo kala duwan oo ku aadan amniga degmada xaradheere sidoo kale degmada waxaa isaga baxay waayadii ugu dambeeyey tan iyo markii ciidamada dowladda gacantoodu ay soo gashay shacabkii ku dhaqnaa magaaladaasi xaradheere maamulka ee degmada xaradheere waxa uu soo saaray amar ah in dadka deg deg magaaladu ay ugu soo laabtaan haddii kale waxay yidhaahdeen waxaan u aqoonsan doonaa ee kooxda al-shabaab ee markaasi ay raaceen kooxdaas oo ku amartay dadka ku dhaqan degmada xaradheere inay magaalada isaga baxaan guddoomiyaha degmada xaradheere ee gobolka mudug oo caawa wareysi siiyey barnaamijka wareegga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay ciidamada dowladdu ay ka fuliyeen gobolkaas iyo weliba ee deegaanadii ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab
waad runtii xaalada guud oo magaalada waa degan tahay dadkiina waa kusoo laabteen amniguna waa xaqiiqsan yahay insha allah inta kalena waxaan rajeynaa inaan dhamaystiri doona haddii ilaa yidhaah waa gartay ee maalmihii aynu kasoo gudubnay magaalada waxaa ku sugnaa madaxweynaha galmudug sidoo kale magaalada kulamaha ka socday abaabul ayaa la warinayaa in magaalada uu ka socdo marka muxuu yahay qorshaha xiga hadiiba gacan ku-haynta degmada si buuxda gacantiina haatan ugu jirto
qorshaha xiga wuxuu yahay uu badan yahay qorshaha xiga madaxdana waa qarankuna waa imaan doonaan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaadiyana waa ku sugan yahay qorshaha xigana wuxuu noqon doonaa hadula iraado badan oo adugu haysto aan ku wajahanahay inaan ka xoreyno ummadana ka dulqaadno hadduu ilah yiraahdo waa gartay waxaa nagu maqaalo ah in shacabkii magaalada markii ciidamada dowladda ay gudaha u galeen ay ka baxeen idinka inaad kala doorsiiseen inaad ku xisaabisaan shabaabkii magaalada laga saaray ama inay magaalada kusoo noqdaan ma dhaba inaad idinku ku qasabteen shacabka magaalada inay kusoo noqdaan
de awaamirta qaldan intay hoggaansami lahaayeen tan dowladooda dadkooda u yimid inay maaragtay ay qaataan ayaan ku amarnay dadka waana ajiibeen dhammaantoodna runtii say u badan yihiin wasdeereen inta kalena waa guryahooda imaan doonaa haddii ilah yidhaah
waa garta marka magaalada aad ku sugan tahay oo aad caawiga la hadlaysaa dhammaan shacabkii hore kaga barakacay way kusoo laabteen
haa dadka shacabka oo ka barakacay meelo fogfogay aadeen say u badan yihiinna waa soo laabteen kuwa kalena insha allah afar laatanka saaco soo socday kusoo xaro doonaan masaafo ahaan intee ayay isku jiraan ee, goobta idinka aad gacanta ku haysaan oo aad maamuleysaan oo magaalada ka mid ah iyo goobaha kale ee ay shacabku u barakaceen waa masaafooyin badan isku jiraan konton kilomitr afartan soddon labaatan iyo shan shan iyo toban intaasay udhexeeyaan Ee, maxaad nooga sheegi kartaa abaabulka socdo
abaabulku hadda eh, ciidamadu en, horumar fiican ay sameeyeen tuulooyin badanna en, waxaan rajeynaynaa afkooda soo socda inay gacanta soo geli doonaan En, maantana en, tuulo la yidhaahdo en, waxaa laga xoreeyay cadowga en, baraag ismaaciil marka haddii la yidhahdo qorshuhuna waa wajahada si fiican ay ku socotaa insha allahu xornimaduna dee hal mar lama wada- lama wada helo waxaan rajeynaynaa inaan aan kusii taagsano inta kale haddii la yidhahdo waaya waxaa sheegteen maanta deegaano horle aad kala wareegteen kooxda al-shabaab marka ee, ma waxaa jiray dagaal toos oo ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab dhex maray mise ee, ciidamada dowladda si nabad ah ayay kula wareegeen deegaankaas walaalow ciidamada cabdiqaadir eh, si nabad ahay ula wareegeen wax bada oo iska hor imaadayana maanta ma dhicin Een, ayagaa duurka ku kala cararay eh, waana lagu daba jiraa haddii ilaa yidhaahdo Een, dee, miinooyin ayay tabartooda kusoo aruurtay maanta dad shacab ah oo iska lugeynaayo eh, ayay ayay la kacday miino oo ay u dhigeen Een, qofina waa ku dhintay labana waa ku dhaawacantay dee dhibaatada shacabkana mar walba nimankan waa waxay ka aaminsan yihiinba inay maaragtay wax dilaan ay dhiigga muslimka daadiyaan oy caadeysteen Eh, dhaqanayna ka- ay u tahayba eh, yacni qof aaminsanba een, hadduusan qof muslima dinin inuu ahlunaar yahay waa iska caddahay mowqifkooduna waa iska cadyahay waaya marka ee, miinooyinkaas aad sheegayso ee, halkay dadka shacabka kula kacday ma gudaha magaalada mise ee, dad socota ah ayay hayeen dad socota ay ahaayeen goobihii shal laga baxshay meel ka mid ahayna ay kula kula qacday minada Wa- waa gartay marka ee, khasaaraha waa imisa Een, hal ruuxaa ku dhintay oo shacaba labana waa ku dhaawacantay marka laga soo tago in ciidamada dowladda ay deegaanadaasi ay la wareegaan eh, inta badan waxaa la sheegaa in ciidamadu markii eh, gebi ahaanba magaaladu ay qabsadaan maalmo kooban kadib ay dib ay kaga soo gurtaan marka suuragal ma tahay in maamulku eh, dib uu soo baneeyo degmadan uu ah degmo taariikhi ah in ka badan shan iyo toban sano eh, gacanta shabaab ku jirtay haatanna gacanta maamulka soo gashay
cabdiqaadir runtii meesha haddaan dib uga guranayno marka horeba ma aanan aadnin waa ku talagalnay waana deginay waana amnigeeduna waa sugan yahay meel walba ay kaga sugan yihiinna waa ku waa ku jeeysanahay waana dee waa laku- lagu kulaalayaa meel walbay joogaan annaga dee meel ma u degayno mana u seexanayno meel walbay cadigu joogaanna waa annaga lugahana ugu tegayna haddii la yidhahdo Ee, waxaa lasoo warinayaa kulamo magaalada ka soconayo oo ee, madaxda galmudug iyo wasiirka gaashaandhigga oo magaalada ku sugan iyo ee, kulamadaas maxay daaran yihiin hadda dee taas aniga ma kaga jawaabayo Eh, mana ahan inaan warbaahinta aan siiyo een, xogaheena aan ku dhawaaqayno Eh, taasna waxay raje- waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala wixii guulaha maalmaha soo odaadan inaad maaragtay maqli doontaan saxaafadaana aan idinla wadaagi doono insha allah W- w- waaya marka laakiin ujeedka ugu weyn waxa uu yahay sidii deegaanada gacanta galmudug ka maqan dib loogu soo celin lahaa aad iyo aad dadka deegaankuna waa u diyaarsan yihiin in badan oo dadka deegaankuna waa u diyaarsan yihiin wayna barteen dee dadka deegaankana horkaci doonaa een, insha allahu ciidamada qaranka iyo kuwa is- een, galmudugna waa kaabi doonaan haddii ilaha yidhaah waaya ee, dhowaan waxaa la sheegay in maamulku gacanta uu ku dhigay ee, koox ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ee, qalaqalgelin amni magaalada isku dayay marka mm, shakhsiyaadkaasi ee, waxaa la warinayaa iyadu sidoo kale inay ahaayeen dad ee, xoolo dhaqato ah oo uu maamulku uu soo qabtay u- warar kala duwan oo iskhilaafsana ka soo baxaya marka maxaad nooga sheegi kartaa dadkii dhowaan aad soo bandhigteen
hadda waa dir eh, waxaas waxba kama jiraan waaye qof baan kiis ku caddeena cid haysataa xun ma jirto qofkii al-shabaaba waa al-shabaab kan wax u jaajusa waa al-shabaab kan een, maaragtay xogaha gudbinayana waa al-shabaab dadka aan maaragtay ka aruurinayna oo beegsananana waa dadkaas shabaab iyo shabaab galkaal waana soo kahay mid annaga sida dee madaxweynuhu qaranku sheegay oo maaragtay oo la wajahay ayana annagana aan dadkii wajahay aan kamid nahay maamulka waxay dhib ku ah ama xogaheena ama xogaha dowladda ama cadowga gacan siinayana gacan birahan ku qabanayna insha allah Mar- marka dhammaan dadkaad soo qabqabateen waa kuwa aad aad wax ku tuhmaysaan
tuhuma ma jirtay waaba yihiinba M- marka eh, iyadoo aanan wax baaritaan la sameynin eh, yay idiin caddaatay inaad ku ogaateen inay eh, raggaa la shaqaynayeen oo niman shabaab ay ahaayeen een, hay-adaha ku shaqada lahaana ku wareejin dadkaas tiradoodu waa imisa
dhowr iyo toban waayo walaal W- waa garta marka dhinaca kale dadka magaalada ka barakacay xogaha qaar waxay sheegayaan oo dadka qaar waxay leeyihiin dadkan kuma kalsooni qabaan sii joogitaanka magaalada ee ciidamada dowladda sidaas ayay eh, ciidamada dowladda u aamini laayihiin oo ay magaalada ugu soo noqon laayihiin oo haddii ciidamada dowladda maalmo ay joogaan magaaladu dib ay kaga gurtaan ay dhibaato kala kulmi karaan kooxdii kale ee in badan magaalada ku sugneyd marka eh, ma idiin muuqataa aragtidaas
walaalow dee dadkan dad maaragtay la baqdin geliyey oo saddex iyo toban sano iyo dhowr bilood la haysta waaye wixii ay ku sugeen annagaa ka sugi doona haddii la yidhaahdo caqiidadana annagaa ka dhisi doono Een, wadaniyadana waa baranaa Een, howlaha ugu horeeyan qaban qaban doona taasa ajendaha kow ka ah waaya marka haddii idinku aa dhinacan aad kaga hanjabaysaan ee dhinaca kaleetana ee lagaga hanjabayo soo ma muuqato in shacabku iyagu ay dhibana yihiin ah, oo haddii idinku aad magaaladu haddii aysan kusoo noqon aad eh, ku shabadaynaysaan kooxdaas kale oo ay eh, raaceen eh, haddii raggaa kalena eh, u hanjabayaan soo ma muuqato in dhexdiina ay ku dhumayaan eh, shacabkii magaalada
walaalow shacabku dee inaysan rabin nimankaana waa ku caddahay shacabku ma rabaan Een, qof argagixinayo dinta ilaahay aayad inta usoo qaata ku ku been abuuranayo Een, dee khawaarijtana waktigooda waa dhammaaday shacabkuna waa ogaadeen ayagaana horkacaya dagaalka jaara waaya marka si guud ee, howlgallada socdo ee, deegaanada ee, labadii maalmood ee lasoo dhaafay aada la wareegteen ee, magaalada hoostaga iyo ee, qorshaha xiga ee, adigoo ii soo koobaya ee, maxaad nooga sheegi kartaa si guud
si guud een, runtii ee, deegaamadii la xoreeyeyna waa la xoreeyey kuwa dhimanna waa la xoreyn doonaa meel walbay jiraan dee waa la joognaa kama marin Een, haddii ay ayaga wax weerari jireenna dee annagaa weerar ah midkay ku jiraan iyo geedkay joogaan intaba annagaa ugu tegi doona haddii ilaaha idhaah waayahay fariintaada kugu dambeyso
arrinteeda ugu dambeeya waxay tahay wiilasha ay soo qalbeen eh, oo hooyo iyo aabbay leeyihiin oo fikirkooda maaragtay uusan dhamaystirnayn waxaan leeyahay maantii fursada haysataan oo isi soo dhiiba markay xabadu bilaabato fursad ma heli doontaan halka fursada idin furan waxa waaye inaad isi soo dhiibtaan ciidamada dowladdana isu soo dhiibtaan
warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubaay amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsado oo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubaay bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaan dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey kari barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aan waaba raaxo socotee shibiska leh warshada isbuunyada ee dubay keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileel waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban ileh labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martidii igu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaagga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaagga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin ka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka wareega ayaanu kusii siqeynaaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugnaa weeyadii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegay in aanan marnaba laga aqbali doonin ciidamada qaranka ee ilaalinta shacabka loo saaray in ay waxyeeleeyaan dadka shacabka ah madaxweynaha ayaa hadalkan waxauu ka sheegay xarunta tababarka ciidamada taliska qaybta lixdanaad ee xoogga dalka soomaaliya ee magaalada beedhabo oo uu maanta kormeer uu ku tegay halkaasi oo uu dufcadda shan iyo tobanaad ay ka qalin jebinaysay waxaana ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ku sugan magaalada beedhabo sidoo kale uu kala hadlay dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ee kula jirto kooxda al-shabaab madaxweyne xasan sheekh waxauu magaalada beedhabo kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono deegaanada koonfur galbeed cutubiyada ciidan uu u qudbeynaya ayuu sheegay inay isu diyaariyaan wejiga labaad ee xureynta deegaanada uu ka bil waa xureynta deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in markaasi intii lagu guda jiray dagaalka al-shabaab ciidamada xoogga ay soo hoyeen guulo waaweyn lana rajeynayo in wejiga labaad uu ku soo gabagaboobo si guulo ah kaasoo dhowaan laga bilaabi doono deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha warmahaasi ka hadlayana waxuu yidhi
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhalinyaro waa idin salaanay dhammaan waa ku faraxsannahay dhammaanteenba inaan idin soo booqanno waana la soconnaa hawsha adag tababarka adag oo aad halkan kula jirtaan waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad ugu mahad celiyo dowladda ingiriiska oo runtii kaalmo aad iyo aad u ballaaran inta bes kuma koobna ee soomaaliya oo dhan sidii ay dib ugu soo kaba lahayd naga kaalmaysa waa u mahad celinaynaa idinkuna dadaalka iyo adkaysiga aad ka muujiseen dhinaca tababarka iyo maxaanku idhahdaay waa aad iyo aad ayaad ugu ammaanantihiin waana idinku bogaadinayaa geesiyaashii dalkan u duubtay ayaa tihiin mar dhowna ilaahay idankiis dalkeenna iyo deegaanadeenna cadowga waa laga weyn doonaa haddii alla yidhaa dagaal mar hore bilowdayaa socdo deegaanadaanna ilaahay idankiis mar dhow cadowga iyo iyo adinku waa la idiin kala baxayaa dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanne halkan ayaa la isugu wada iman doonaa dowladda koonfur galbeed dowladda jubbaland galmudug iyo hirshabeelle insha allahu waa mar dhow uu ka soo dhammaanayaa dagaalka dagaalka halkaan uu imaanayaa waana ilaa aan taakada u dambayso soomaaliya ah aan muxuu ahay ka saarno nimankan khawaarijta oo cadowga ah dagaalku waa soconaya waxaan rabaa inaad u diyaar garowdaan duruufo adag howlo adag ee aad tababarkan adag aad u gasheen inay soo socdaan wakhtigoodiina la joogo marka guul iyo khayr ayaan idiin rajaynayaa mar kale waa idin bogaadinayaa waana idin hambalyaynayaa adkaysiga iyo dadaalka waxaa wax ugu muhiimsan oo tababarka qaybta ugu weyn ka ah waa disibiliinka meeshaan intaa ku jirtaan iyo haddaad ka baxdaanba in disibiliin aad iyo aad u adag aad yeelataan haddii alla yidhaah ciidan xooggiisu waa disibiliin qoryaha oo wata keliya ma ahan marka ilaahay idankiis waxaa idiin rajaynayaa kuwa lagu daysado oo kuwa dambe oo ka dambeeya ay ku daysadaan inaad ahaan doontaan haddii alla yidhaah balwada allayska ilaaliyo muxuu ahaay dariiqa toosan iyo nolosha middeeda sahlan iyo sharafta iyo karaamada halla aado aad iyo aad ayaan mar kale uga mahad celinaynaa wanaagga iyo maxaanku idhahdaa hadiyadan aad iyo aad qaaliga u ah ee dowlad boqortooyada ingiriiska ayna siisay hadiyadaasna la siiyey waxaan rabnaa inaanan beerdaraynin oonan khasaarin oo sidai ayagu ugu talagaleen inay noo ahaato annaguna aan u dalbannan u rabnay inay noo ahaato inay noo ahaato oo aan cadowga aan jibinno dadkeenna iyo dalkeennana
waayahay weli barnaamijka wareega ayaad la socotaan magaalada beedhabo haddaan ku noqdana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen maanta odayaasha dhaqanka deegaanada koonfur galbeed waxa uu ku wareejiyey labaatan askari oo lagu qabtay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaaladaasi baydhabo askartan ayaa la qabtay saddex iyo labaatankii bishii hore kadib shaqaaqo ka dhacday hoyga magaalada beedhabo uu ka degnaa wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya wasiir farkeeti ka kuwa oo la sheegay shaqaaqada markay dhex martay iyaga iyo weliba ciidamada amniga ee koonfur galbeed in xabsiga loo taxaabay habeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed malaaqderow yacquub oo ka mid ahaa odayaasha lagu wareejiyey ciidamadan ee laga sii daaya xabsiga ayaa warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee magaalada baydhabo intuu ku sugnaa lagu guulaystay dadaallo xal loogu raadinayay xiisadda magaalada baydhabo ka taagan taasi oo ku qodonta muddada xilhaynta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo shaqaaqooyinkii ka dambeeyey ee ka dhacay gudaha magaalada baydhabo dhallinyaradan dagaalka lagu qabtay ayaa maanta laygu wareejiyey waa labaatan maxbuus madaxweyne xasan sheekh iyo guddoomiye aadan madoobe ayaa dadaal badan ku bixiyey sii deynta raggan ayuu sidoo kale hadalkiisa raaciyey malaaqdiru yacquub oo ka mid ah waxgaradkii ee goobjoog ka ahaa madashaas lagu wareejinayay maxaabiista lagu qabtay dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo magaalada baydhabo maalmo waxay marti gelinaysay xiso siyaasadeed u dhexeysay lafta garan iyo mucaaradka koonfur galbeed inkastoo haatan gudaha magaaladu ay ka fidsan tahay gogol wada hadal ah oo mucaaradka koonfur galbeed iyo weliba madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis lafta gareen u dhexeeyo ayaa haddana waxaa socdo dadaallo dhinacyada laysugu soo dhoweynayo ilaa iyo haatan tallaabooyinka hore loo qaaday waxaa ka mid ah in la sii daayey maxaabiistii la hayay sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ayaa iyaguna waxay booqdeen deegaanadii ama goobihii dhibaatooyinka ay ka dhaceen halkaasi oo ay kula kulmeen dadka dhibaatada loo geystay maamlaha soo aadan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo xiisadda siyaasadeed ee salka ku hayso muddo xileedka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen muddada ee saxda ah ee lafta gareen oo waqti hore dhammaatay ayaa mucaaradka koonfur galbeed waxay kasoo horjeedeen muddo hal sano ah oo dheeraad ah oo baarlamaanka golaha wakiilada maamulkaas ugu dareen hogaamiyaha koonfur galbeed inkastoo haatan shirka waa shirka wadatashiga koonfur galbeed ee ka socdo magaalada baydhabo la rajeynayo inay kasoo baxaan natiijooyin wax ku ool ah oo ku aadan xiisadda siyaasiga ee ka taagan magaaladaas martii horeysay madaxweyne xasan sheekh oo hadal ka jeediyay magaalada beedhabo waxa uu sheegay inay muhiim ay tahay in xal laga gaaro ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeyo dhinacyada mucaaradka iyo weliba xukuumadda uu hogaamiyo cabdilcasiis xasan maxamed lafda gareen ugu dambeyntiina haddii aynu sii fiirino maamulka jubbaland ee deegaanada uu ka harimiyo waxaa ka bilowday qorsho cusub oo ku aadan dagaalka ka dhanaa kooxda al-shabaab iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ciidamada daraawiishta ee maamulka jubbaland ay gacanta ku dhigeen deegaano al-shabaab ay horey u haysteen ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwa daraawiishta maamulka jubbaland ayaa howlgallo culus waxay ka wadaan deegaanka jannaay cabdalla la yidhaahdo oo dhaca duleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka u ah maamulka jubbaland ciidamadan ayaa ee kooxda al-shabaab shilay kala wareegay deegaankaasi oo marin muhiim u ahaa isku xidhka deegaano badan oo ka tirsan jubbaland saraakiisha ciidamada hogaaminaysa howlgalkaas oo maanta warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in gacan ku-dhigista deegaankaasi janaayi cabdala ay muhiim u tahay howlgalka jihada cusub ah ee laga bilaabayo gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland deegaanadiisu waxay ka mid yihiin meelaha inta badan al-shabaab ay dhul baaxad leh ay ka maamulaan iyadoo gobolka jubbada dhexe ee deegaanada ugu badan ama degmooyinka ugu badanba ay gacanta ku hayaan kooxda al-shabaab sila mid a meelo ka mid ah gobolada jubbada hoose iyo gado ayay sidoo kale kooxda al-shabaab ay gacanta ku hayaan iskusoo wadadub dhaqdhaaqyadan ayaa imaanayo iyadoo ciidamada dowladda deegaano badan waayadii ugu dambeeyey ay kala wareegeen kooxda al-shabaab guud ahaana barnaamijka wareega caawa ah intaas ayaan kusoo meerayaa